magacay saddexaad bashaaro aamiin axmed gobolka aan ku kooya meelu ahaa dhadhaab dhadhaabna goon ahaan harada iyo fatuu yaa ku kooyni meel la raacay dhibaatada oo hadda horta meela caqabada ka ee oo soomaalida ka xaasita may kumis aha dad walaala eh oo waan ina soomaalilan malayahay inta kaliin dhiibi kaarkii haddaa mise lamaale eh mise kowle eh oo kumiitarka inta liin fadheedi hadda aan ku warqabna hayado wadamaha ka jaran aan ku warhayna ya kaarka inyarba konton dollar dhusoo axaana inii haradii aan ku banna horta yaa lainku tirgalay caqabada aan weyno dadka meela ka xaasita may waxaa lacagtaas oo la sheegay oo dadkan geeka faraanka hayna ilaahay ama hadle oo hanas intii hanas shalfaan gareeyaan meel hanka mara korno weena si arna ku war hayna dadka shaqaalaha ee oo dadka shalay lan shaqaalay wadankaas roogo oo aragne meel ka xaraysano kumitir bifidhi masiir bisurun leen aqabadaas ma ku socdo horta aqabadaas dadka meel ka haysta waa mid mid lamaad taransafka meel ahay taransafka walna joy alxamdulilah rabbil caalamiin yoona si ar yoona hay dawladda kenya wali hayaan walana dhawaay markaas kadib diyaarad hal saaci bar yaha saarnaane shan saac meelila raay baaba intaroogni alxamdulilah rabbil caalamiin geekana fursada ninka wiin oo aan ka faraxaysagna may mid ah oo wadankan hooy kooyni oo walaaladan aan kooyni oo geeka wadankan oo nabad ah alxamdulilah rabbil caalamiin oo yaa aan ka faraxsagna horta maadada dhamaad kenya intada insaan ka hor intay ku tabtay may ku tabay gobol leeybay baar dheera saacadaas shan saac lixsina markuu hadda meel roon lixdaas sina walbadana una dhaqaale una kaxaasini heedo oni garab qodaayaan badan jaran walbadana noo koo saytiini jaran wala noo koo sayti may waha may la raay iyo awlaad walbarasho nin haysadan iskuulaadka furmi niidaana dhisanta ya dawladda kenya arti qadagaagan dhulka sababtaada baardheed un ku tabtay ka hor mahaytid sababta aan ka hor baarar aan ku tabay walbarasho la sheegay walbarasho ku tabay walbarashadina agaa dhulka ku qaado baleer dadka geedaha nagadan xani waa galay hatan xanib ku sugahayna ku xumaan laakiin alxamdulillah dawladda Kenya iyo maalah dawladda Soomaaliya in iska xiriirano dadka in la furo diyaarad la ka qaado ya horta ya ilaahay qadar markaad sada sii xiriyo dhadhaab meeq awlaad wadatay may wadadeen sagaal anug hadda meeq
hadda tum tum adarta ma haysadan tum ada anog yar yar markaas ma haysay todoba ni kaarka aan lamay qof uu hoob laga darko mugo sahan tumantaas loo ka nool nimeele barbarashadii inta dhab joogtay hayto mad galaaska todobaad mas galaaska todobaad dhig galaaska todobaad dhigday qayb galaas galaaska lihaada dhigday ilaa galaaska koowaad dhigtiyo marka walbarashada marka hore zaid zaid aan isku faylahay awlaad walbarashada zaid ay haysadaan laakiin hiraab dawladun Kenya laga dhulka ku qaada arti dhatun walbarashadii walaago yaa ka noo gal adii awlaadda dhibka Kenya siin qoftay hayto anna awlaaday dhibni ninkiina Kenya qabsatay walbarashada la hanabi bis walbarashadaas oo la hanabi markii haddana wadankii hal qaaday la roo qaadataanki oo meel raay haddana la saxla waa adoo lixsana ku maqnayti ee koonfurtan ee geega kanaga tilmay alxamdulillah rabbil caalamiin taasa ka faraxsan geega taasa farax zaaideen marka haddaan diin boosku roognay codso lahaynay aan hadda madii bishaara aamin axmed aha intiin haddaan ku tahay etrar cross lilay shaqeeyay may codsadanay intii haddana sidii shalay ninka garab qodin haddana meelun walaalada na rogan aan garan dawladda Kenya dawladda Soomaali ila wala khas dhanbo la garab galiyo wadamaha hadda meeli Allah meeri wala barashadii sidii hadda shalay goon ku wadanin inta ku wadan sidii la garab qofsaday wala barashadii awlaadinka ka la fadaan fadaan
aan ku horan magaaga saddexan iyo waliba meelaha ka koytay
بسم الله الرحمن الرحيم معلم حسين إسحاق عبد الله هان كلمة إفو هذا الدب الحمد لله كما حسن هاي يون إسار أو دياريك سوق هذه سدها بلاد بشي سديدات كوتي ذا إسفوري إلا سدها بلاد ميشي تاغناي كدب الحمد لله ما هذا إلهي بإسكلا ديارة صور هاي شلي تضبس إبر waxaa yimid magaalada baydhabo waxaa ku faraxsanahay dhulkay hooyo oo hadda sacdaan joogo aan taaganahay alxamdulilah mahaddaas ilaahay baa iska leh kow intaad ifa indeerna intay ku sugnaay degmasee roogtay intaad ifa indeerna aa muqdisho magaalada muqdisho meeqa sana kenya roogtay sagaal sano sanadkaana sagaal ah sagaal sana soo joogo maxaas dowlada leta
to kaarka toban la ka kooban yahay sideed caruur ayaan haaska saas walbarashada kenya هذا لما قف لي هذا وانت كلا وافرات ساسوي عقبد ان كوين على كينيا ان كتبت مئتا عقبد ان كوين كينيا waxaa kamid tahay horta dawladda Kenya oo maalin walba hanjabaysa midka uu madaxweynaha ku hoggaanka kulligood marba mid lagu soo diro hanjabayaad badan meesha yaalaan laakiin dadka ana la deganayni oo ummadaas oo soomaalida meesha degan dad aad u fiican waaye sidooda kale laakiin ayagana ma ogolo dadka ka guuray guurista ma ogolo in laga guuro ma ogolo caqabada meesha ku jirta waa intaas markii isin horey soomaali dhib aan ku batan kenya intii rogtan dalkeen lasiin naga marka lasiin eri seenaada shaxoorta
awel horta waa rabnay inay caruurta meesha wax ku barata laakiin hadalla badan kadib oo dawladda ka soo baxday waxaa noo soo baxday inay dhulkaan hooy soo aadno marka alxamdulilah horta hadda dhulkiina waa imaanay marka waxaa u soo baxnay hadallada kenya ka soo baxay darteed laakiin dadka deegaanka aan la degnayni waxba nooma dhimin alxamdulilah dad fiican u ahay intii kenya adag ku sugnaaytay dhibkan kuwiin adag ee goobsadii ma haytay
dhibka ugu weyn oo kenya wax horta dhib weyne hadha aan isaamay khaas ma jirin saddexdan bilood aan isdiiwaan geliyey wax ka dhib badanaay ma jirin saddexdaas ay igu fogaatay maadaama dhulka lasoo marayo oo baabuur laga dhigay baydhow iyo dhadhaab dhexdooda waxa ugu dhib badan saasaa noqotay marka dhibka ugu badan kenya iga soo gobsaday saddexdaas bilood waay maadaamaad haknagda gowladan koonfur galbeed soomaaliya dowladteedaad ankoyti may kurajaayta may gobsoylata ee xiliyada kale aad inta ku suganta
horta ana ciddaa hadda labaatan sano la joogo waxaa ahay qofka magaalada ku ganacsada sada herada ifa oo kale hadda boosa meelsha dhexda ku lahay magaalada marna waa gubtay alxamdulilah adayga waxaa rabaa inay maanaa magaalada ka shaqaysado oo ganacsiga iska wata waxbarashada ilmaha oo caruurta inay iskuul u helo inay dugso u helo diini ah marka caruurta waxbarsado magaalada baydhowna ku sugnaado rajaday saas waaye alxamdulilah idaa mahadsanta
bismillahi rahmaan rahiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maaqay meel erey maday u sheegin madabo eermeku kooy kenya gaar ahaan infotri balogyu eed maybwa gohotiga kenya idan dhabosanyi maynka dhabosanya raashin dara iyo geeda fatiya awaan haddana sii waysanyi geediga wakhtigii gaariyaasha socdeen dhabadanaaye un hadda shalay habane waan idan harisaanka ka kooyni idan nin gacan gobodi inii diyaarada ka guuraan iidan fadaan eedii eed boqolkii boqol inii diyaarada ka guuraan yaa iidan fadaan xeryo dhadhaab meeqasana ku sugnahaytaad lixsan lixsan ka sugnahay kow intaa ku tabta intada xeryoosada deerna
diinsor diinsor ku tabe degmada diinsor ee gobolka baay aqawadda adan ku tabta degmada tida ma ad
ma dhabmeen ku tabna waxbarashaleen ku tabeen waxbarashada haddana ciidan fade inta sana aad haroogtii xeryoogasay ee meha ku qobsatay
maalin dugsi hayaan yaala diinbaraay marka waa ka yaalkan diin barsaday hore adoon ku tabtay gowladan koonfur galbeed soomaaliya ee walbarasho darada inta kii obsti kenya mehe koonagi ee may dhib ehda ka aragtay kenya may dhib ka aragay gumays ontiyara gumaysiga maybua en geedo injiga maxaa gaada korta geedo guwiga maxaa goosada korta balaamayda haddii elanka dhaafta walaa ku fiirsade marka maana shaqaysada korta idaanma gudanaysa gorto onti humun meelaka jarta marka wadan ho badan hayna matal soo gorto ogda marka hooy ilaa roon hadana ku guuri alxamdulillah iyadaan roysani lisani kenya ku maqnayti ee geeg koonfur galbeed ada deegaanada reedan ka naagtay mayra jahay ini iidan halisan ha eedi eed hale anta ka bari waan hale eedan eedan hunduri afar bed intii aan geedin galbu aan gajari oo tarasada aan gajari muhundurin haleen eedan hunduri talaasuba matiyo tabaasoy hakahi hundurmile alxamdulilah eedan xasantiin magaalada baydhabo xarun goboleedka baaya ku suganta ee karajwinta inteeda ka nagatay degmada diinsoor maadaama aad goboladan koonfur galbeereedan ka nagatay maya maya maya maya baydhabo ni dogo fadaan oo ilaahay roob may dhalay lix liya dhalay lit lami ka dhalay kenya afar soomaaliya ka dhalay walbarashadii oo faylat alxamdulilah faylat inii yaalka wada niinbar waana iidan ingaanka wada fadaan waa kaa
nkore magaaga saddexan iwileba meel aad ku koyte
aamina cali maxamed oo ku koytay xaga dheer kam dhadhaab waxaa imaaday bishii toddobaad toban iyo sagaalka maalin ah aa imaaday
bisha toddobaad si fiican aan inoo soo dhaweeye wax cawasho hadda aan ka sheeganayno oo xun ma jirto balse raashiin aan lahayn raashiinkii anaa la dhahay lix biloodaa qaadanaysiin maan qaadanin raashiinna nama siinin lacagna noo sheegay xaggaa sayta laba boqol ahayd waana la siiyey lacag badneed oo laba boqol ahayd alaa qof ahaa waana la siiye maasha allah balse raashiinkii bisha toddobaad aa imaane bisha sideed lacagta labada boqol waa leedihin aanaan lahay bisha sagaalateedaa noo soo dhacday sidii oo cawasho een lacagta noogu soo dhici lahayd bisha sideedateeda qaadanaa rabnay hal bilbisaa nala siiyey inteed xagar dheer insaan inta ku taabtay
awalaan intaa ka imaada meeshaan ku dhasho hooyaday aabbahe meesha isku aroosay meeshaan ku dhashaanin ha hooyaday aabbahe laakiin saaki way ka tageen oka maasha allah iskoolaadan ka bartay waan ku guursaday waan ku ilma dhale wax cawsho ani hadda qaxooti aan ka sheeganaya kenya ma jirto balse dalkiina aada haddii la dhahay masta soomahanta dalkeena aadno shan oka toddoba jir walbarashada xagar dheer awlaada kuran maasha allah ilmahey haddaba ani kenya lee u celiyey waxbarashadood meeshaana waxbarasho waa ka fahmi waaye waa ceshte madarasay dhiganayeen oo sh- sh- afar saddex ay ii dhiganay saddexdaba kushinna laga qaadanay kushin waxaa waaye meeshaan toban doolar oka
adoo xagar dheer ka dhalatay awlaadnaha ka dhali markii ee daldalkaalkii neeli ka eri may dareenta maasha allah farxad leen dareemay laakiinse meel adi aa ku dhalatay waddankaada hooyo uu noqdo intaa lagaa kaxeeyo mamnuuc soo ma ahayn balse hadda waan iska jeclaaday waddankeeda hooyo intaa imaado Ee, xagar dheer maadaama ee, dhuldada hayti ee, may ku jelaati intee markaas ada dalkaan kanagan maasha allah waddankeeda intaa aan dhulka gato oon dego oo ma arkino oo waddankeeda hooyo aan imaado aan jeclaystay maadaama aad goboladan koonfur galbeed aan dhalinay ee, xagar dheer aad ka dhalatay ee, haddii lakanagan laka era ee, may ku obta
waxba hadda labada meelba waa la dhaqmi karaa balse hadda meesheeda ii roon oo kaa danka dhinigaas kuranba ee, oo adi awlaada iyo weliba ee, reerka ee, ka noolaytaan maasha allah wax dhib ay ugu haysta ma jirto daawo waan haysane guryi iyo boosas waana la siiye qof nagu haysta ma jirto cawashada kenya unbaa hadda ay dhahday naga bixiya qaxootiga ma rabno unbaa hadda waddankeena hooyana jeclaysase ee waa haddana waan rabnaa waddankeena hooyo waan jeclay maadaama dhuldada ee qaxooti ka hayti dhulkaa diroogta magaalada baydhabo ku suganta hamiga ee damba ma ey hamigeeda intaa shaqaysta oo waddankeeda hooyo wax u qabsado ama hadday shaqo hayad naqato hadday ee macalinimo ay naqato labada meelba inta aa wax u qabsado Oka.
Ee, dadka ay hadda xagar dheer hanku tamrooga ee, meenka baaqila hayti maadaama aad dhulkaa diroogta maasha allah xaga dheer waxaan dhihi lahaa iska imaada waddankiina maasha allah barwaaqo waaye wax hadda cillad eh, ma jirto nabadgelyo la-aan kama jirto nabadgelyadiis xayi waaye maasha allah habeenkii ilaa lix saaca socon kartaa toban saaca socon kartaa saacadda doontidaa socon kartaa amnigiis okay waa xagar dheer aad meenka qobadaas ee, xilliga aad ku sugnaayta maasha allah waxaan u shaqaynaa hay-ad la dhaho well fishon waa hay-ad een, gaalo ah laakiinse raashin bixista inoo xilsaarneed raashinka ayaan siinayna kalaag waxa la dhaho oo ma arkin oo kaarasha ablegareeyo kaarasha saxa ayaan ahaa maadaama aad aqoon latay isla markaasina haydan ka shaqeeyaysay xilliga aad hayg ku sugnaaytay baydhabo intee adag walku qowta fadahayt maasha allah wixii la ii dhiiba intaa qabsado waa qaban karaa Marka,